Maamulka degmada Habrawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ayaa hogaaminaya guddoomiyaha degmada ahna duqa degmada Cumar Cabdulaahi Maxamed ayaa deeq isugu jirtayba joodariyaal lagu seexdo iyo saliyaasha lagu tukado u qaybiyay qoysas danyar ah oo horay maamulka degmada ugu wareejiyay guryo ay degaan deeqdani ayaa ah mid muhiim u ah dadka danyarta ah maadaama aysan haysan joodariyaal ay ku seexdaan iyo saliyaal ay ku tukadaan guddoomiyaha degmada Baraawe Cumar Cabdulaahi Maxamed ayaa ka warbixiyay deeqdani ay ku wareejiyeen dadka danyarta yar labaatan qoys la siiyey labaatankii qoys ayaa haddana waxaan u keenay joodarayaal joodarayaashaas labaatan qoys afartan joodare waaye hal nin ayaa soo bixiyey sida hadda ognahay abuu suufi qaralah siiyo labaatan salle iyo afartan joodari ayuu hadda soo dhiibay waynan soo gaareen ninbuu nagu soo dhiibay ninkiina waa noo keenay waa mahadsan yahay marka labaatanka guri afartan joodar markii loo qaybay madlabay noqonayaan laakiin siday u kala badan yihiin aan u kala qaadnay shan qoys oo qoyskiiba shan ka badan waxaan siinay saddex joodari shan qoys oo oo min laba ama hala ka koobanna waxaan siinay min hal joodari tobanka qoys oo kalena waxaa la siiyey min min laba joodari aa la siiyey haddii la yidhahdo saasaa loo kala qaaday qaar ka mid ah dadka danta yar ee lagu wareejiyay deeqdan ayaa iyagana dhankooda ka mahadceliyey iyo gudoomiyaha qurba joogta dhammaan aaday u mahadsan yihiin siay maalin kasta ay ugu dadaalaan ay u soo kaalmeeyaan dadka masaakiinta ah halkan degan maalintii la dejinaya waxay ka cadaadayeen inay ku sexdaan joodara ay ku sexdaan inaysan lahayn maanta waxaa loo keenay joodarooyinkii iyo salliga salaadda ay ku dukin lahaayeen marka waxaad leeyahay aadaa u mahadsantihiin dadkii alaabtan soo baahsadeen oo qurbax jiran reer siyaala la dhahay weliba maariif ma'ana maalintan lamunti aan inta kuuyayo oo mar guryaal la wareejiyayo mar joodariyaal la wareejiyayo horta intii walba sita ii jirta adduunyo aakhira markaas intii kalena may fidayna inuu ka dayata dadkaas